maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhegaysiga fadhiga koowaad ee dacwadda loo haysto ajaanib tiradoodu gaarayso soddon iyo lix kuwaasoo ku eedaysan inay xeebaha soomaaliya ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah eedaysanayaashan ayaa horay ay xukun ugu riday maxkamadda gobolka banaadir waxaana soddon ka mida ay xukunkaasi ka qaateen racfaan waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir maxamed axmed cismaan oo arrintaasi ka hadlaya maxkamaddu siday hore u xustayba maanta waxay dhegaysanaysaa fadhiga koowaad rafcaanka laga soo qaatay xukunka maxkamadda gobolka banaadir ay soo saartay lagana soo saaray galka sumadiisu tahay afar boqol sagaash lixdan iyo sagaal labaatan saddex iyo labaatan kuna taariikhaysan lixdii bishii lixaad labaatan saddex iyo labaatan xukunka rafcaanka laga soo qaatay waxa ay maxkamadda gobolka banaadir eedaysanayaasha magacyadooda aan soo xusnay midkiiba ku xukuntay lacag ah ganaax dhan laba boqol sagaashan iyo toddoba milyan oo shilin soomaaliya oo dhiganta koo iyo toban kun oo dollar iyo magdhow wadartiisu tahay soddon kun oo dollar soddon ka mid a eedaysanayaasha ayaa soo qortay codsi rafcaan qaadasho laba iyo labaatankii bishii lixaad labaatan saddex iyo labaatan taliyaha xabsiga dhexe ayaa soo gudbiyey rafcaan qaadashada eedaysanayaasha isla taariikhda aan soo xusnay maxkamadda gobolka banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayay waxa ay qabatay rafcaanka toddoba iyo labaatankii bishii lixaad labaatan saddex iyo labaatan si waafaqsan qodobka laba boqol saddex iyo toban ee xeerka habka ciqaabka soomaaliyeed dhinaca kale xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee qaranka yaxye maxamuud siciid ayaa sheegay in xilligii ajaanibtan lasoo qabanayay uu khasaare ka soo gaaray ciidamada badda soomaaliya kadib weerar ay ku soo qaadeen soomaali la socotay eedeysanayaashan ajaaniibta ah xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu soo bandhigay maxkamadda gobolka banaadir waxaa qeyb ka ahayd inuu jiray khasaare soo gaaray xilligii qabashada eedaysanayaasha iyo doonyahooda la qabanayey lagana soo qabanayey meel ku beegan degmada hobyo magaalada la yidhaahdo labaad meel u jirta labaatan mayl newtcal mayl ee kaga beegan dhanka badda xilligaas waxaa dhacay dad soomaaliyeed ee la shaqaynayey sida aan xogta ku helay ayaa weerar ku soo qaaday ciidanka badda soomaaliyeed waxaana halkaa ku qallibantay dooni caawinaysay ciidanka soomaaliyeed ciidanka badda soomaaliyeed doonidaas oo qiimaheeda aanu ku qiyaasnay soddon kun oo dollar oo magdhow ah ayadoo la cuskanayo marka qodobka boqol soddon iyo kow waxa uu leeyahay magdhowyada qabashada haynta iyo khasaaraha ka dhasha xilliga la qabanayo qof kasta oo kusoo xadgudba biyaha soomaaliyeed wuxuu noqonayaa dusha eedaysanayaasha ama cidda geysatay falkaas xilliga lasoo qabanayay labadaa qodob sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay naga aqbasho racfaanka aan ka qaadanay xukunka ujeedka sare ku xusan eedaysanayaashan oo ka soo kala jeeda dalalka iiraan iyo bakistaan oo ka hor hadlay maxkamadda racfaanka ayaa codsaday in laga khafiifiyo xukunka maadaama ayan awoodin inay iska bixiyaan lacagta lagu xukumay oo ah midkiiba kow iyo toban kun oo dollar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho